inaad la socotaan anigu bisha bishii december naga dhamaatay maanta waa shanaayo koydeedii ilaa shalay waa maxay waxayla tahay weliba xaafaduhu waxay ka dhigeenaan soo noqon doonin aan socday kuwa ugu fiican baa waxay ahayn koomu ku jira waa maya anagaa hubnay oo anagaa hubnay ninkaasi waa socday weynaya haddana saaka halkan joogaayo waa inala hadlayaa maxaa yeelay waxaan u tegey in laysoo xalaala maahayna waxay ahayd inaan waa xanuunsaday markaa in lay daweeyo saddex toddobaad baa lay daweynayey alxamdulilah caafimaadkaygu waa fiican yahay shalay baan soo noqday waxaan u soo noqday markaa hawluhu meeshay loo marayeen dawladda u marayeen inaan ka qayb qaato waanu meeshii ka anbaqaado intaan maqnaana hadde odayaashaan kalaa joogayo guddoomiyaha baarlamaankaa joogay oo ra-iisul wasaaraha joogay iyagaa hawsha wada marka wixii laydiin sheegi jiray ma jirine sida wax loo sheegaya maahayne waxay weel daweyn karay ahaayeen waa lay daweeyey haddii lay daweeyaan caafimaad qabo halka fadhiyo idin hor fadhiya taasana waxayla tahay si kale waxu sheegi maysaane waxa ay niyada ku aragteen lagu qabiraadaad qoraysaan bayla tahay taa labaad waa kala maqnayn dawladdii cusbayd oo lagu heshiiyey in la yareeyo tiradeeda laakiin dawlad tayara laga dhigo weliba ma dhisin waxaa gacanta ku hayay ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaankuna waa la joogay waxayla tahay kala wasiinayey wuxuu kala uga baxdo haddaanu isu nimid waxaanu ku dadaalaynaa dawla tiradii la sheegay oo sideed iyo toban wasiir iyo ra-iisul wasaare iyo shan wasiir ku-xigeen miyaa weheliya ka kooban oo saw ah oo taya leh oo dalka dhibaatada ka saari karta inaan soo dhiso goobkoo dhisayo iyo sida yeelaya dee intii la damay sama haysan karee waxaa loo baahan yahay intii karaanka iyagu yahay inaanu dadejino sidii dowladda loo dhisay wax kaloo waxayla tahay inaad weydiisaan maahee anigu haddeer hogaal buuxa aan ahay ma jiraan xaaladda wadanka intaayna ka maqnaa haddee raggii joogay baa iiga warrami doona waxaas laga arkaa dagada intaan maqnaa waaban qof baa la dilay oo qof baa magaciisa qof tuuga lagu dilay iyo qof magaciisa lagu dilay iyo waxaasi dee dagaal ma aha laakiin waa assassination qof waliba masaajid galaya oo xaq rabi masaajidka ugu socda tukanaya in masaajidka lagu dilana haddii diin ahaan waxay tahay isweydiin mayno la wada ogyahay la tahay aniga waxay la tahay waa lagama maarmaan magaaladan iyo wadanka oo dhan in la xafiliyo dadka dadka ee laynayana in la dabadaro leelo oo markaa sharciga la horgeeyo lagama maarmaan dadka ku shaqalahaabaan kala hadlayna haddaa layna arrintaas ciidanka amniga boliiska iyo nabasugidda iyabaa ku shaqale waxaan rajaynaynaa waajibaadkooda way hadda ka dambe inay qabsadaan aniga hadalkaygu waa kooban yahay intaa weeye haddayna waxu weydiinay waana mahadsanti baarlamaanku inuu muddo siiyey ra-iisul wasaaraha waa la socdaa maalmuhu aday kuu jirta yimin anigu hadda waa maqnaado waxaad uga haray ma aqaan waxaanse ku dadaalaynaa ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa xukuumadda intuu soo dhiso markuu nala kushado oo dadkooda la kushado inuu soo gudbiyo markuu soo gudbiyo aniga anigu markaan aqbalana baarlamaanka waa la geynayaa waxaana ku dadaalaynaa inaan gadejinaa dowladda islaamka maadaama dowladda la koobo oo sidii toban wasaaradood iyo shan wasiir ku-xigeen laga dhigay islamarkaana la doonayo isbedel in lagu suurtageyo xaaladda siyaasadda ee soomaaliya ma ka qayb gelin doontaan xubnaha siyaasad ahaan dowladda kasoo horjeeda xukuumaddan cusub dowladda hadda ka hor baa la yareeyey annagoo hadda wax yaraynay ka hor baa la yareeyey ilowgay dawladdu laba iyo afartan wasiir wasaaradood bay ka koobnay iskumar baanu waxaanu dhimay kow iyo toban wasaaradood haatanna dalku xaaladda ku jira marka la eego waxaa loo baahday in lasii yareeyaa oo sideed iyo toban wasaaradood aan la dhaafsiin laakiin wasiirada iyo dadka la magacaabayaa inay noqdaan qaar kartile oo hawshooda sida loogu talagalay u fulin kara waxay la tahay wixii dalka dantiisu tahay markii dalka dantiisaa loo yeelanayaa dawladdeed taasan cid la xumayn maayo wixii dalka dantiisu ay dhimafaraysa waajibku wuxuu yahay inaan u hogaansanaa qofkii yidhaahdaa aniga saailamaha dee ra'yigiisa waa dhiiban karaa laakiin qof muwaadin inuu dalka wax dhibaato u keenaya sameeya mada waxaan ku riso weynahay in xukuumadda la dhiso baarlamaankana aqbalayo xukuumad fiicanna ay soo baxayso dadweynuhuna uu taageerayo dabeedna wax badan oo dhibaato jira aynu sidaa kaga baxay wax badan sanad sii tegay sanad wuxuu ahaa dagaal badan la galay dhib badan dagaal waddankoo dhan ku baahay oo dhacay ilaa gobollada dhexe ilaa jubbaland iyo xuduudda kenya maxkamadihii baa qabsaday aakhirkiina baydhabo ay soo weerareen dagaal culus baa dhacay maxkamadihiina waa la jebiyey xodoog maalmood gudahoodna waxaa lagu tegay magaalooyinka muhiimka ah ee caasimada ku jirto guusha ugu weyn oo la gaaray horta taasi tan ku xigtaa waxaa weeye dawladdii caasimadii baa la geeyey caasimadii deganta caasimadda markay degtana hawl badan haatanna hawshii ay ku jirtaa dadkii bay la shaqaynaysaa kana shaqaynaysaa amnigii bay ka shaqaynaysaa waxaana lagu rajo wen yahay marka ugu horeysa magaala madaxda inay xabsiyo in dalkooda in la xasiliyaa waa waajib dawladda laga sugayo waa ina baaqsan mayo waa yeelan waxaa kale oo lagu tallaabsaday wax dad badan oo soomaali ay moodayeen inayan suuraga ahayn taasina waxay ahayd shirkii dib u heshiisiinta beeraha soomaaliyeed oo magaalada caasimaddaa lagu qabtay oo bil iyo bar socday oo guul ku dhammaaday waa suuragal cibilays ma lahayn laakiin waa dhacday adduunkoo dhamina waa qaatay waana loo fiyaaqay dib u heshiisiintiina waa soo waa sii soconaysaa oo gobolada iyo degmooyinka laga wadi doonaa haddii rabbi mudan madaxweyne dawladdu waxay digtaa muddo saddex sano saddexdaa sano waxa waxaa jiray howlo kala duwan oo dalka ka dhacay markii aynu kasoo gudubno magaalada baydhabo waad aragto isbitaalkii aaweynaa waad aragtaa ma laha ilaahay hadda dhakhaatiir ku filan jidadku way burbursan yihiin goobaha waxbarashada way burbursan yihiin dawladduna waxay jirtaa saddex sano puntland waxaa ka bilowda qaraxyo iyo dagaallo gobol soomaaliya dhanna waxaa ka jira xoogaa musameysiino fara badan isbedel ayaa ka jira marka saddexdaa sano markii aad fiiriso iyo inta dhiman bal markii aad barbarri ku samayso sideed ugu guulaysan kartaan soomaali ka gurigayba maqaltaa ka hor adigana ku garamayo waddanka in dhibaatooyin ka jireen saddexdii sano iyo ka hor toddobiyo tobankii sano lasoo dhaafo waddanku inuu wareersanaa waa wax jira saddexiyo tobankii sano ama toddobiyo tobankii sano wixii jiray si si buuxda loogu bedelo hawl badan bay u baahan yihin iyo wakti dheeraada bay u baahan yihin ila gaaray shan sannadood weeye muddada loo cayimay inay ku soo afarto waxa shida waddanka ka jira shantii sanona saddex sannadood iyo weliba dilo waa dhamaaday hadday sidaasi dhacday hoosaa dawladdu dembiga iskama leh dembiga waxaalo dadka dalka shida ka wada dadka qof islaamha dariiqa iska maraya ila ra'yimaahay ku dilaayo dadka dana gaara leh oo jeeray iyagu waxay doonayaan helaan aan ogolayn waddanku ina xasilaana ka saddexdii sano wax waa la qabtay laakiin sidii la helay runtii looma shaqeyn xukuumaddii markaa jirtay sidii la helay sababta hadda xukuumadda looga yaraynayo xukuumad tayaraan looga dhigayo waxaa weeye waktigii in badan baa tagtaye inta hatay si looga faa'iidayso oo dhibaatada waddanka wax looga qabto dabeetana waddanka markii waddanku uu dhammaanayo waktigu wixii brograam inta la absaro doorasho loo sameeyo wax dawladda loo dhisiya wey shidadina dawladda kama socotee waxay ka socotaa dad argagixisaa oo aan soomaaliya ka naxayn oo aan shacabkeeda doonayn oo aan qofna u naxariisanayn oo xataa shirmaanta adiga oo aan wax ilaahay yeelin ama dalka waxyeelin ama isaga waxyeelin ama cidna waxyeelin dariiqaas ee ee isbedela marka shidada walaa dadkaas weeye dadkaasna in laga halgamaa loo baahan yahay oo laga guulaysto hawl culus weeye waxaan ku risaweynaha muddaha hortay dowladda cusubi inay ku guulaysan doonto waddanka xakalintiisa iyo barnaamijkii waktiga kumeygaalka ah inay dhammaystirto dabeedna waddankiisa waxasiloon oo mid ah artigii inta la qaado dabeeta doorashada same programka lagu shaqaynaya kaas weeye wixii dadaal oo la qaban karana waa dadaalayna dee qofkii waajibkiisa ka soo bixi laayana waa la saarkaayo aniga kuntaa weeye sanad baa dowladda joogtaa kowdii janno ayaad ciidamadu galeen magaalada muqdisho haddaa xusuusan tahay waxaadata muqdishoaad joogtay haatanna maanta waa sanadkii cusbaay oo labadii kun iyo sideedii ka waa sanad buuxad intaana intagaan socday ushidda socotay wax soo meesha lagu dagaalamayaa dabo bannaan oo cidlaha oo ciidamo intay kala sabtaan isku haloolayaan maa magaalo shacab maantaani degan yahay aruuri degan tahay waa weli degan yahay oo shacabkii soomaaliyeed degan yahay weeye ruriishaha loo tabayo shacabka weeye waxaa nimanka u suurageliyey inay ilaa hadda ay dagaalka wadaan hadda waxay dagaalamayaana dagaal maayo waajiyeysi weeye runtii iyo dadka kala macno ku laha kala wiximaysid in dib looga naqdo brogramka socda magaaladana waa la xakiimayaa wixii shida wadana waa laga awaanayaa dadweynaha soomaaliyeed oo runtii aad ay nimanku u dhibayaan waxa wax dhibayaa waa dadka shidada wadee waxaan u rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan waxaan ku leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo adduunka oo dhan maanta waa sanadkii cusbaaye labada kun sideedda sanadkan cusub ilaa aakhirkiisa soomaaliya xasiloon oo nabada oo wax badan qabsatay oo adduunku u arko koronimadeedii inay lasoo noqotay inaynu sanadka dambe u ceelno baan rajeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحويني شر وصعصو إن gobol kastool maamulkaasi waxaa khilaafisku ka dhex dhacay labada maamul ee somaliland iyo puntland ilaa hadda maxaad ku qaadataa marka maadaama colaadna ay buudayna ka soo cusboonaanayso ay meeshaa ka jirto madaxweyne ahaan maxaad ku baaqi lahayd meeshaas dadka waxaa xukuumadda cusub inta laga dhisayo arrintaa ka soo hadlin waxaase un aan saakaan iska sheegaya soomaaliya inay isku duuso waxooga isku qabsato iyadoo ulajeeday tahay in soomaaliya lakala fajaro dowladda federaalka iyo qof soomaaliya oo muwaadina midna yeelina nimanka soo duway oo maamulkan ciyaale uu hogaaminayo laga aqbali maayo dalka inay kala gooyaan lagana aqbali maayo dad soomaaliya oo gobolladooda ii sheegay inay xoog ku qabsadaan dabeedna markaa iyagoo xoog raba inay ku go-aan inay la go-aan laga yeeli maayo waxaanu rajaynaynaa ciidamadooda inay meesha kala baxaan oo la noqdaan waxaan rajaynaynaa dagaal weyn inaan la geynin ay wax fahmaan oo arrintii sameeyeen waxa ka iman kale inay fahmaan dowladda federaalkaana dalkoo dhan bay dawlada tahay marka ciidan baa soo duulay oo gobol qabsaday oo magaciisii markaa caabisad qabyaalaweyniyo magaciisii waa miska ilaalinay waxaanu rajaynaynay inay iyagu garwaaqsadaan carabkooda hadday garwaaqsan waayaan laga aqbali maayo dalkii la kala gooyana yeeli maayo